wasiirka wasaaradda arrimaha gargaarka iyo maareynta masiibooyinka maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdinaasir cabdi caruush ayaa shirgadoomiyey kulanka isku xirka hay-adaha samafalka ah iyo wasaaradda arrimaha gargaarka ee koonfur galbeed soomaaliya kaasi oo lagu qabtay magaalada beerdhabo ee xarunta gobolka baay kulanka ayaa diiradda saarayay sida wada shaqeyn buuxda ay u yeelan lahaayeen wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka koonfur galbeed iyo guud ahaan hay-adaha arrimaha samafalka ka howlgala deegaanada maamulkaasi kulanka waxaa ka qayb galay hay-adaha gargaarka ka shaqeeya wasiiro xildhibaano iyo maamulka degmada baydhabo ee xarunta gobolka baay
magaalada baydhabo waxaa noogu qabsamay kulankii isku xirka hay-adaha samafalka iyo wasaaradda arrimaha gargaarka koonfur galbeed soomaaliya kulankaas oo looga hadlayay arrimaha qoseeya dhinaca gargaarka ama samafalka deegaanada koonfur galbeed ka socda oo hay-adaha warbixin ka bixinayeen shaqada socota culeysyada jira iyo tallaabooyinka u muhiimsan oo la qaadi karo si howlahaas wax looga qabto shacabka reer koonfur galbeed u helaan adeegay u baahan yihiin waxaa warbixin laga dhageystay hay-adda u n-ka isku xirka arrimaha gargaarka ee oja oo warbixin guud iyo meelaha gaabis ka jira soo bandhigtay waxaa kaloo warbixina soo gudbiyay hay-adda u qaabilsan qaybta cuntada eeclastarka waxaa kaloo warbixin aan ka dhageysanay hay-adaha ka shaqeeya isku xirka ama shaqadooda ay tahay inay xaqiijiyaan shaqada hay-adaha wadaan inay isla socoto iyo isku xirka dowladda waxyaalaha aada hoosta looga xariiqay maanta waxaa ka mid oo shirkeena ka soo baxay in dhinaca cuntada ama gurmadka cuntada uu aada usii yaraanayo uu gaabis yahay taasoo dadkii shir ka soo qayb galay ha noqdaan dowladda ama ha noqoto hay-adaha kulligood ay xoogaa welwal ay ka muujiyaan waxyaalaha kaloo aad looga dooday waxaa ka mid ahay dhinaca biyaha iyo biyaha nadiifka ah alxamdulilah sanadkan roob fiican aa da-ay laakiin waxaa warbixin hay-adaha ka shaqeeya caafimaadka in ugu siiyeen in ay jiraan kaysas badan oo cudurka koleeraha ah oo saameeyey degmooyin badan oo ka mid ah koonfur galbeed soomaaliya kulankani oo diiradda lagu saarayey nidaamka wada shaqeyn buuxda ay u yeelan lahaayeen wasaaradda arrimaha gargaarka iyo maareynta masiibooyinka koonfur galbeed soomaaliya iyo guud ahaan hay-adaha samafalka ay ka howlgala magaalada baydhabo iyo qeybo ka mid ah deegaanada maamulkaasi ayaa waxa uu inta badan diiradda saarayey sidii loo ogaan lahaa howlaha samafala ay sameynayaan guud ahaan hay-adaha samafalka ee ka howlgala deegaanada maamulka uu ka harimiyo koonfur galbeed soomaaliya